أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فضور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير سورة الملك هذه تني سورة الملك وسورة اللي راه سورة الملك سورة الملك وحي كمتهاي سورة لها مكة آه كسو دقي مقالة مكة حلق النبي نوجوغي صلى الله وسلم وبارك عليه قضاياتك اي كهدلي دونتا وحا كمدا قيب كمدا آياتك كونك آه تسنيا إلهي أودي سبحانه وتعالى يا عظمة إلهي waxaa kaloo ka mid a suuraddu qadaayaadka ay ka hadli doonto anwaacda cadaabka qaybo badan ee anwaacda cadaabka ka mida ee ilaahay subxaanahu wa tacaala kufaarta uu u diyaariyey iyo xasaraadka iyo nadaamaadka ee qoomamada ku dhici doona dadka caasiinta ah ee ilaahay ku caasiyey subxaanahu wa tacaala bismi illaahi araxmaani araxiim tabaaraka aladii allihii ayaa khayrkiisu farabatay bimacnaa takaahara khayruhu wa tasaayada biruhu wa ixsaanuh macaanida lagu fasiro macno ka midow macaani fara badanaa ficilkan uu iska leeyahay waxaa kaloo macaanidiisa ka mida tabaaraka bimacnaa tacaalaa waxaa ka mida tabaaraka bimacnaa taqadasa waxaa ka mida tabaaraka bimacnaa tacaadama watamajada macaani fara badan uu ku yimaadaa tabaaraka aladii allihii ayaa khayrkiisu fara batay biyadihi allahaas yaddiisa uu ku sugan yahay almulku boqortooye oo dhan boqortooyada adduunka iyo midda aakhirada mulkigooda allaha iska leh subxaanahu wa tacaala allahaas ayaa khayrkiisu uu fara batay wahuwa ilaahayna calaa kulli shayin shay kasta qadiirun alla awoodow wax walba ilaahay subxaanahu wa tacaala awooddiisa ayay ku jiraan alladii huwa ilaahay alladii allihii wo khalaqa almowta waalxayaata geerida iyo nolosha labadaba allihii abuurayow insaanka labadaas marxalo bisuu mara labada marxalona ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa abuuray insaanku imaa inuu nool yahay imaa inuu meyd yahay labadaas marxalou maraa labada marxalona ilaahay subxaanahu wa tacaala awooddiisa ayay ku jiraan marka waa alle awooddiisu sidaas ay kugu hareeraysan tahay huwa ilaahay alladii allihii weeye khalaqa almowta waalxayaata nolosha iyo geeridaba abuuray muxuu ilaahay nolosha iyo geerida u abuuray liyabluwakum inuu idin jarribo ayuu ilaahay u abuuray nolosha iyo geerida waxaan ku tacalujinaynaa jaara majruurka khalaqa liyabluwakum inuu idin jarribo ayuu ilaahay nolosha iyo geerida u abuuray ayukum kiinii axsanu huwa isaguba axsanu wanaag badan camalan min camalin xagga camalfalka ku wanaag badan inuu ilaahay jarribo oo uu imtixaan ilaahay u ka qaado oo sababta bini aadamka labadaa marxalo loogu abuuray marxalat alxayaat wa marxalat almowd waxa weeye waa imtixaan iyo jarribaad qofka cibaadaysanaya qofka camalkiisa hagaajinaya qofka ilaahay ka cabsanaya ayaa ilaahay fiirinaya subxaanahu wa tacaala iyo midka camalkiisa xumaynaya oo ilaahay ku caasinaya subxaanahu wa tacaala marka xaaladda qofka insaanku uu nool yahay oo dhan wuxuu ku jiraa imtixaan wahuwa ilaahay alcasiizu alla qaaliba weeye alghafuuru ee dhaafid badan liman taaba ilayhi qofkii u toobad keenta ilaahay albaabka toobada ilaahay subxaanahu wa tacaala wuu u furi alladii huwa ilaahay alladii allihii woy khalaqa abuuray sabca samaawaatin toddoba samo allihii abuuray toddobadaas samo dibaaqan ee dabaqyaalo ah oo isdul saaran oo dibaaqa waxaan icraabnay jamcu dabaq dabaq lagu jamciyey dibaaq sida jabal loogu jamcinaayo jibaal waxaa kaloo bannaan inaan icraabno jamcu dabaqatin dabaqatin dibaaq lagu jamciyey sida raqabatin riqaab loogu jamciyo oo kale waxaa kaloo bannaan inaan icraabno masder oo daabaqa dibaaqan sida qaatala qitaalan oo kale huwa ilaahay aladii allihii wooy khalaqa abuuray sabca samaawaatin toddoba samo allihii abuuray weeye toddobadaasoo dibaaqan ee dabaqyaalo ah yacni isdul saaran ama khalaqa wuxuu abuuray sabca samaawaatin toddoba samo wa daabaqa wuuna isdul saaray ilaahay subxaanahu wa tacaala dibaaqan isdul saarid masderaan icraabni markaas wataabaqa ilaahay wuu isdul saaray dibaaqan isdul saarid maa taraa ma arkaysid fii khalqi araxmaani allaha raxmaankaa abuuristiisa abuuristaa dhexdeeda min tafaawutin kala weydaar ku arki maysid abuuris qalqalloocan oo kala weydaarsan oo sii kala jeeda toddobada samo qofku markuu fiiriyo cirkan uunbaa annaga noo muuqanayee samaa-udunyaa noo muuqanaya qofku hadduu samaa-udunyadan uu fiiriyo meel qallooca ka heli maayo ilaahay leeyahy subxaanahu wa tacaala hal meeluu is yidhaaho meeshaa nusqaana ku jirta oo meeshaa waxbaa ka dhiman oo meeshaasi waxay u baahan tahay toosin ka heli maayo qofku maa taraa ma arkaysid fii khalqi araxmaani allaha raxmaanka abuuristiisa min tafaawutin kala weydaarasho ku arki maysid wax kala weydaaran oo sii kala jeeda oo dulduleela oo dhammaystiru u baahan yahay aada is leedahay ma ku arkaysid waa dhismo dhammaystiran oo toosan oo ilaahay awooddiisa iyo cilmigiisa iyo xigmaddiisa ilaahay uu ku taagay farjici ilbasara aragga bal ku celi bal cirkaas mar kale fiiri hal taraa ma aragtaa min futuurin dildilaac ma ku aragtaa bal hal meeroo dildilaacsan ka fiiri intaasoo kumaan kun oo sano ayaa samaawaadkaasi ay dhisan yihiin dhismaha bini aadamka ama makhluuqaadku uu dhiso waxaa laga yaabaa dhowr sano kabacdi inay u baahdaan dayactir ama ay dildilaacaan ama ay soo dumaan ama ceebo fara badan ay ka muuqdaan laakiin abuurista ilaahay subxaanahu wa tacaala oo samaawaadka ilaahay tusaale uu nooga dhigay kumaan kun oo sano ayay taagan yihiin samaawaadkaas ilaa yowminaa haadaana hal meel oo qofku uu dhihi karo dhammaystiru uga baahan yahay ama dayactiru uga baahan yahay ma lahan hal taraa ma aragtaa min fuduurin dildilaac ma ku aragtaa uma markaa kabacdi irjici ilbasara aragga bal haddana celi mar kale karatayni laba goor iyo faagtara wax ka badan ayaa meesha ugu jirta ama waxaa loola jeedaa waa muhanaha bimacna aljamci karatayn bimacnaa karaat ama waxaa tidhaahaa waxaa meesha laga xadfay macduufkii oo waxaa tidhaahaa uma irjici ilbasara araggii markaa kabacdi bal haddana samada iyo makhluuqaadka ilaahay ku celi karatayni laba goor iyo faagtara wax ka badan bal ku celceli wax dulduleela iyo wax nusqaan ah inaad ku aragtid dhismaha ilaahay subxaanahu wa tacaala samaawaadka ilaahay uu dhisay yanqalib ilayka xaggaaga wuu u soo gadoomi albasaru markaad aragga ku celceliso samaawaadkaas araggu xaggaagu u soo gadoomi khaasi an xaal uu yahay mid soo hungoobay oo wax nusqaama soo waaye indhuhu waxay dibkuugu soo laabanayaan iyagoo soo qaday soo hingoobay wax dulduleela iyo wax nusqaana abuurista ilaahay oo samaawaadka aan ku arkinin walxaal ayuu kugu soo laaban huwa basarku xasiirun mid noogan oo soo daalay uu yahay isagoo noogan oo soo daalay oo waxba soo waayey ayaa indhuhu ay kugu soo laabanayaan laakiin bini aadamka abuuristiisa si kasta bini aadamka dhismihiisa waxa uu dhiso si kastau ugu dadaalo waxaa laga yaabaa qof fiiri haddii la yidhaha intaasoo ceebood inuu ka soo saaro guri haddii si wanaagsan loo taago oo dhismihiisa laga taxadaro dad dhismaha aad u yaqaana haddii la soo geliyo gurigaas waxaa dhici karta ilaa toban ceebood iyo wax ka badan meeshan haddii sidaa la dhihi lahaa meeshan haddii sidaa loo toosi lahaa meeshan haddii sidaa loo dheerayn lahaa xagga haddii laga gaabin lahaa waxbay sheegi lahay laakiin abuurista ilaahay subxaanahu wa tacaala ilaahay wuxuu leeyahay bal indhahaaga ku celceli ayagoo indhahaagu soo noogay oo soo hungoobay ayuu kugu soo laabanaya walaqad xaqiiqe zayanna asamaa'a samada waan qurxinnay samadaasoo adduunyaa ee dhowaanshaha badan samadan adduunya annaga noo muuqanaysa samadaas bimasaabiixa xidhigo iftiimaya ayaan ku qurxinnuu yidhi ilaahay subxaanahu wa tacaala wa jacalnaahaa masaabiixdaas waxaan ka yeelnay damiirka waxaan u celinaynaa almasaabiix oo bimacna shuhub loola jeedo almasaabiix oo loola jeedo bimacna shuhub ayaan damiirka u celinaynaa wa jacalnaahaa masaabiixdaas waxaanu ka yeelnay xidhigaha rujuuman ayaan ka yeelnay yacni garaacid kuwa lagu garaaco lagu gemo lishayaadiini shayaadiinta kuwa lagu gemo oo lagu tuuro ayaan ka yeelnay xidhigahaas xiddigahaas ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu inoogu sheegay laba faa'iidaba inay leeyihiin faa'iidada koowaad waxaa weeye waa ziinatu samaa'i dunya samaa'i dunya ay qurux u yihiin faa'iidada labaadna waxaa weeye shayaad difaac waxay u yihiin samaawaadka samaawaadkana difaacay u yihiinoo shayaadiinta iyo jinka iyo markay yidhaahaan samaawaadka bal malaa'igtu waxay ku sheekaysanayaan aan soo dhegaysanno xiddigahaasaa qayb uun ka mid a wax dab oo kale inta laga soo tuuro xiddigga ayaa shayddaanka uu ku dhacaa markaasuusan shayddaanku awood u yeelanaynin mar kale inuu samadii uu soo koro marka labadaas xigmadood ayaa xiddigaha ilaahay u abuuray waa ziina iyo xaraase inay samada u yihiin ay waardiye u yihiin wa actadnaa lahum waxaan u diyaarinnay shayaadiinta iyo jundigoodii ciidanka ay fidneeyeen oo insigii ay baadiyeeyeen iyo shayaadiinta intaba cadaaba saciiri saciirka cadaabkiisaan u diyaarinay cadaabka waxguba ayaan u diyaarinay adduunyadana sidaasaa loogu ciqaabi shayddaankii is yidhaaha cirka fuul is yidhaaha shuhubtaas iyo xiddigahaasaa lagu soo tuurtuuraa aakhirana cadaabkaas saciiraa ilaahay u diyaariyey subxaanahu wa tacaala waliladiina kuwii waxaa u sugnaaday kafaruu gaaloobay birabbihim rabbigood ku kufriyey cadaabu jahannama jahannamo cadaabkeedaa u sugnaaday wa bi'sa waxaa baas lahaaday almasiiru makaanu ahaansho meel mustaqbal laga dhigto iyo meel qof bini aadama sugaysa waxaa u baas badan jahannama waalciyaadu billaah idaa wakhtigii ulquu dadka ahlu naarka markii la rido fiihaa jahannamo dhexdeeda markii lagu rido ahlu naarkii samicuu way maqlaan lahaa jahannamo xaalu u sugnaaday shahiiqan ayay maqlaan shahiiqan sawt cod ayay u maqlaan cod shahiiqa luq ahaan wuxuu leeyahay laba macno waxaa la yidhaha aakhiru sawti alximaar dameerku markuu qayliyaayo qayladiisa dambe oo feera kaclaynta ah markuu feeraha ka sii shanqaraayo shahiiq waa la yidhaha waxaa kaloo shahiiqa la yidhaha sawtu اlbaklati lishaciiri wa naxwihi baqashu markii ay aragto qamadi iyo qamadi loo soo wado iyadoo gaajaysan iyadoo qamadi loo soo wado markay aragtay qamadiga u jeedo waata hamhamhamham dhahaysa codkaas baqasho hamhamham ay leedaho raashinka ay aada u jeceshahay codkaa baqasha ka yeerayana shahiiq waa la yidhaha wa huwa almuraadu fii hada almaxal maxalkan iyo mowdican hadda aan joognana kaasaa loola jeedaa oo waa sawtu lbaklati lishaciiri wa naxwi baqasha sawdkeeda markii qamadi iyo wax aragto iyadoo baahan ay hamhamlaynayso naartu sidaasoo kale markay aragto dadka lagu soo wado oo ilaahay ku caasiyey subxaanahu wa tacaala sidii baqal gaajaysan oo qamadi aragtay siday u hamhamlaynayso hamuun ay u hayso sidaasaa naarta hamuun ugu haydaa kuwa ilaahay ku caasiyey inay cadaabto walciyaadu billah ilahi naga badbaadiye subxaana wa tacaala marka hanuuntaasaa ilaahay ku beeray naarta idaa wakhtigii ulquu la rido fiiha naartaas jahannamo dhexdeeda ahlu naarka markii lagu rido samicuu way maqlaan laha naarta xaal u sugnaaday shahiiqan coday maqlaan waa codbaqleed codkaas baqasha markii ay qamadi iyo wax aragto codkaasoo kaley maqlaan walxaal ay codkaas ka maqlaan hiya iyaduna naartii tafuuru ay karayso iyadoo soo karaysa oo dabkeedu aad uu shidan yahay oo kulayl badan sidii dheri karay oo kale ayay codkaas ka maqlaanoo waxay yacni arkayaan iyadoo karaysa dhegahoodana waxay ku maqlayaan iyadoo qayliyeysa oo u ooman inay cadaabto oo hamuun u qabta inay cadaabto takaadu waxay sigtaahu yidhi ilaahay subxaanahu wa tacaala naarta jahannamo tamayazu inay googo'do min alghaydi liajli alghaydi ciil darteed ciilka ay u qabto kuwa ilaahay ku caasiyey subxaanahu wa tacaala waxay qarka u saaran tahay inay dildilaacdo oo ay googo'do naarta kulamaa mar kastoo ulqiya fiiha naartaas gudaheeda haddii lagu rido fawjun horin horin ahlu naarka dadka horin horina loogu tuuraa naarta jahannamo markii horin lagu ridaba sa'alahum horintaas waxaa su'aala khasanatuhaa naarta kuwa ka adeegaya malaa'igta oo ka shaqaynaysa naarta oo naartaa ilaahay uu u xil saaray adeegayaasha naarta ah khasanadaasaa su'aala hirkii yacnii kooxdii lagu rido naartaba oo waxay leeyihiin alam ya'tikum idinma imaanin miyaa nadiirun mid idinkaga diga naarta naartan dhibka badan meeshan qof bini aadamay sooma aado qof bini aadamana meeshan ma shaqaysatee wax idinkaga diga miyaad weyseen naartan su-aashaasay weydiinayaan markii horin lagu soo ridaba oo koox la keenaba naarta jahannamo qaaluu waxay yidhaahaan kuwii ahlu naarkaa iyagoo malaa'igta u jawaabaya bala inuusan noo imaanin iska daaye qad xaqiiqee jaa'anaa nadiirun mid noo diga wuu noo yimid fakadabnaa waan beeninay wa qulnaa waxaanu nidhi maa nasala allaahu ilaahay sooma dejinin min shay-in ay shay-an waxbaba ilaahay sooma dejin kitaab samaawi ah oo ilaahay samada ka soo dejiyey maba jiraba idinkaa been abuuranayo wax ummadda lagu hanuuninaayo oo ilaahay uu soo dejiyey maba jiraba idinkaa been abuuranaya saasaan ku nidhi oo rusushii iyo ambiyadii iyo dadkii ilaahay noogu yeerayay hadalkaasaan kala hor tagnay in antum maa antum adinku ma tihiin ilaa fii dalaalin baadi maahane dalaalkaasoo kabiirin ee weyn baadi weynaad ku sugnaydeen in antum ilaa fii dalaalin kabiir waa min maqaalati khasanati naar malaa'igta hadalkoodii ka mid tahay in antum ilaa fii dalaalin kabiir oo yacni waxay ugu jawaabayaan kuwan ahlu naarka ah oo yidhi rusushii waan beeninay waxaana rususha ku dhihi jirnay wax la soo dejiyooo xaqaba maba jiraan markay saas u qirtaanay malaa'igtu waxay leeyihiin haddaadba sidaa xaaladdiinnu ahayd in antum maa antum idinku maba ahaynba markaas ilaa fii dalaalin kabiirin baadi weyn maahane wax kale kuma aadnan sugnayn haddaadba sidaas ahaydeen xaaladdiinnu way weyneed xaaladdiinnu way fool xumayd caro ilaahayaa idinku dhacday subxaanahu wa tacaala waxaa kaloo bannaan in antum ilaa fii dalaalin kabiir min maqaalati ahli naar in laga dhigo oo qoladii ahlu naarka ahay hadalkoodii inuu ka mid yahay oo markaa ay ka mid tahay hadalladii ay rususha kala hor yimaadeen oo rususha ay ku beeniyeen oo markaa ay leeyihiin fakadabnaa waan beeninay wa qulnaa waxaan nidhi maa nasala allaahu min shay ilaahay waxba sooma dejin in antum maa antum rusushii haddaad tihiinna ma tihidiin ilaa fii dalaalin kabiir baadi weyn unbaad ku sugnaydeen saasaan rususheennii ku niri rusushiina loo soo diray sidaasaan ku dhahnay marka markaas waxay noqonayaan min maqaalati ahli nnaar waxaa kaloo bannaan min maqaalati khasanati jahannam wa qaaluu waxay yidhaaheen kuwii ahlu naarka ahaa low kunnaa haddaan ahaan lahay nasmacu dad wax maqla ow amase nacqilu kuwo caqli lahoo wax garanaya aan ahaan lahayn maa kunnaa ma aanan ahaaneen fii asxaabi saciir maca asxaabi saciiri saciiro asxaabteeda asxaabtaasi micigooda ma aanan ahaaneen haddaan wax maqli lahayn caqlina aan yeelan lahayn saasay yacni ku calaacalayaan kuwii ahlu naarka ahaa oo waxay tilmaamayaan in sidani ay u geysay caqli daro cadamu الsamaaci lilxaqi wa cadamu اlcaqli wاlfahmi lilxaqi aladii ursila bihi اlanbiyaء wاlrusul yacni inaysan fahmin oo aysanba garanba wixii laga rabay iyo mustaqbalkoodii waxna ay yacni maqli waayeen oo ambiyadii rusushii ay wax ka maqli waayeen samaaca qabuul waxbay maqlaayeen laakiin samaaca qabuul ambiyadii iyo rusushii inay wax ka maqli waayeen marka taasi waxay astaan u tahay qofka ahlu naarka ah iyo qof walboo naartaa gasha inuu yahay khayru caaqil maxaa yeeley caqligu mar walbaba wuxuu ku xihan yahay alla ka cabsiga iyo diinta qofba qofkuu ilaahay ka cabsi badan yahay oo diinta uga camalfali badan yahay qofka kale wuu ka caqli badan yahay marka macaasida dadka waxaa ku kalifaya waa maangaabnimo macaasida iyo dunuubta iyo inay naar ay dadku ay shaqaystaan waxaa sabab u ah maangaabnimo walidaalika adduunka markay joogaan dadka ahlulmacaasiga ah way isla fiican yihiinoo waxay isu arkaanba dadka inay ka caqli badan yihiin laakiin natiijada noloshooda ugu dambaysa ayay waxay qiri doonaan inaysan caqliba lahayn markay naarta galaan caqli inaysan lahayn markaasay ogaan doonaan ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala faactarafuu waxay qirteen bidembihim dembigoodii inaysan yacni xaqa maqli jirin inaysan caqli lahaan jirin dad lunsan inay ahaan jireen dembigoodiiyay qirteen waa mufradun mudaafun ilaa macrifatin fayacum waa mufrad macrifo loo adiifiyo cumuumaa loola jeedaahu bidembihim bimacnaa dunuubihimu ilaa hal dembi ma geline malaayiin dunuubahay galeen marka dunuubtoodii unbaa loola jeedaa faactarafuu way qirteen bidembihim bimacnaa bidunuubihim dunuubtoodii faraha badnayd ayay qirteen fasuxqan fogaasho liasxaabi saciiri saciiro asxaabteedu ay fogaadaan cadaabka ilaahay ay ku sii fogaadaan naxariistii ilaahayna ay ka fogaadaan subxaanahu wa tacaala fasuxqan fogaasho oo markaa fasuxqantu waa masdar naa'ib ka ah ficil maxduuf ah oo asalkiisi wuxuu ahaa waxaa la yidhaha ficilkiisu waa rubaaci ama waa hulaaثi oo macnuhu markaa wuxuu noqon فأسحق الله فأسحق الله الله فوقي سحقا فوقين لأصحاب السعير أي فوقادا لأصحاب السعير جار مجرور كان وحن كنت على الجنينة سحقا ومصدر كاه فأسحق الله الله فوقي سحقا فوقين لأصحاب السعير الله فوقي ومركا وحن كدقنا الجملة دي جملة إنشائية دعائية waxaa kaloo bannaan inaan ka dhigno jumla khabariya jumla khabariya aan ka dhigno markaa maxaan leenahay fasaxaquu way fogaadeen suxqan fogaasho ayay fogaadeen liasxaabi saciir ay fogaadeen iyagaa fogaadeen iyagaa laga sheekaynaa fogaashadoodii marka waa ikhbaarun can bucdihim can raxmat illaahi subxaanahu wa tacaala jumla khabariya noqona waxaa laga khabriya oo laga sheekaynaa naxariistii ilaahay inay ka fogaadeen caradii ilaahayna ay ku fogaadeen ama waxaad ka dhigtaa jumla inshaa'iya ducaa'iya jumla habaara ka dhig faasxaq allaahu allaha fogeeyo suxqan fogeyn allaha fogeeyo liasxaabi saciir ina aladiina kuwii yakhshawna rabbahum rabbigood ka cabsada dadkii xuxumaa markuu ilaahay soo tilmaamay kuwii ilaahay ka cabsan jiray ilaahay adeecay wanaagga ay leeyihiin ayaa ilaahay noo tilmaamay subxaanahu wa tacaala ina aladiina kuwii yakhshawna rabbahum rabbigood ka cabsada bilgaybi maqnaasho xaal ay ku dheehan yihiin rabbigood ka cabsada iyagoo rabbi aan arkin ilaahay subxaanahu watacaala waanadiisu ay soo gaartay sidaa uga baqa lahum kuwaasi waxay iska leeyihiin makfiratun dembi dhaaf wa ajrun ajirna way leeyihiin ajirkaasoo kabiirun ee weyn oo ilaahay ridihiisa iyo jannadiisa ilaahay uu ka abaalmariyo wa asiruu qowlakum hadalkiinna qarsada aw ijharuu bihi ama hadalkiinna la jahra oo la qayliya si kasta ood la jahartaan ama u qarsataan hadalladiinna ilaahay wuxuu yidhi innahu ilaahay subxaanahu wa tacaala caliimun mid og weeye bidaati suduuri laabaha xaaladda u saaxiibka ah ilaahay uu ogsoon yahay waa isugu mid ah siru cindahu calaaniya waxa sirta ah oo qalbiga aad ku qarsanaysid ama ummadda aad ka qarinaysid ilaahay agtiisa waxay ka yihiin wax waadix oo makshuuf ah oo ilaahay daahir u ah subxaanahu wa tacaala wa asiruu qowlakum hadalkiinna qariya aw ijharuu bihi ama hadalkiinna la jahra oo kor u qaadee innahu ilaahay caliimun wuxuu ogsoon yahay bidaati suduuri laabaha xaaladda u saaxiibka ah ilaahay uu ogsoon yahay yacni maxaad ka sheegi hadal lala jahray iyo hadal la sireestay maxaad ka sheegi intaas waxaa ka sii xeel dheera lagu leeyahay qalbiga waxa ku jira jaharka iyo sirtaba waxaa ka sii xeel dheer xaaladda qalbiga ku sugan ayuu ilaahay la socdaa subxaanahu wa tacaala alaa yaclamu man alla macbuuda miyaan wax ogeyn allahaasoo khalaqa ifkaan abuuray isagaaba ku abuurtay suusan axwaashaada ula socan alle subxaanahu wa tacaala alaa yaclamu man macbuud miyaan wax ogeyn macbuudkaasoo khalaqa ifkan abuuray wa huwa ilaahay allatiifu almudriku daqaa'iq alumuur wa khafiyaatiha arrimaha qarqarsoon ilaahay wuu ogyahay wixii qarsoon ilaa cilmiyaa laga soo hadlayay ludfiga laba macnuu ku yimaadaa alludfi bimacna alra'fa waaraxma latiif alla dhimriya alla naxariista latiif almudrik daqaa'iq alumuuri wa khafiyaatiha arrimaha qarqarsoon allaha ogna waa la yidhaha latiif laakiin macnaha hadda munaasibka u ah maadaama cilmi iyo ogaal laga soo hadlayay waa macnaha ah almudrik daqaa'iq alumuur arrimaha aad dadka uga qarsoon ayuu ilaahay ogsoon yahay alkhabiiru alla xog ogaalow oo xogta addoommadiisa haaya subxaanahu wa tacaala huwa ilaahay alladii allihii uu jacala lakum alarda ardada idinkaga yeelay daluulan mid la sakhiray ardada ilaahay idin sakhiray daluul waa facuul oo bimacnaa mafcuul ah madluulatana loola jeeda daluul bimacnaa madluula ardada ilaahay wuxuu idinkaga dhigay mid la sakhiray oo waxaa loo ku sakhiray alle subxaanahu wa tacaala ardadii meel imbeer aan ka dhiganayno meel guryo aan ka dhisanayno meel ceel aan ka qodanayno manaafic fara badan ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala dhulkaas ilaahay uu noogu sakhiray famshuu socda fii manaakibihaa ardadaas garbaheeda ku socda mankib manaakib waa jamcu mankib mankiba waxaa lagu jamciyey manaakib marka mankibka waxa weeye waa jaanib alinsaan qofka bini aadamka labadiisa dhinac wey marka waxaa loola jeedaa hadda garabkiiyo xaqiiqa loolama jeedee bimacna aljawaanib jawaanib alard ayaa loola jeedaa laakiin asalka ereygu wuxuu ahaa mankib la jamciyey manaakib lagu jamciyo oo garabka loola jeedo famshuu socda fii manaakibihaa ardada garbaheeda ku socda bimacnaa dhinacyaalkeeda meeshaad doontaan isaga socda ilaah idiin sakhiray subxaanahu wa tacaala wa kuluu cuna min risqihi ilaahay risqigiisana cuna ardadii uu ilaahay noo firaashay irsaaqaduu ilaahay subxaanahu wa tacaala uu noo dhex dhigay ardadii wa ilayhi ilallaahi ilaahay xaggiisaana annushuuru soo saariddu ahaatay qubuurtana ilaahay subxaanahu wa tacaala isagaa dadka ka soo bixinaya ka soo noolaynaya a amintum ma waxaad aamin ka noqoteen cadaabkiisa man alla macbuud ah oo fi samaa'i samada ay ku sugan tahay awooddiisii allaha awooddiisu samada ay ku sugan tahay sida dhulkaba awooddiisa ay ugu sugan tahay allahaas miyaad cadaabkiisa ka aamin noqoteen an yaksifa inuu gooyo miyaad aamin ka noqoteen bikum idinka alarda dhulkii uu idinla gooyo saas miyaad aaminkan tihiin fa idaa wakhtigaas hadduu ilaahay dhulka idinla gooyo hiya ardadii tamuuru mid idinla dhaqdhaqaaqaysa wey hadda siday u degan tahay way iska bedeli dabeecaddeediio dhaqdhaqaaq iyo gariir ayay ardadu ay samaynaa iyo inay ruxato ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay cadaabka ilaahay yaa idinka difaacaya hadduu ilaahay cadaab uu idinla doono oo ilaahay wuxuu awood u leeyahay dhulkan inuu ilaahay uu idinla gooyo rabbi leeyahay subxaanahu wa tacaala hadduu dhulkan ilaahay idinla gooyo damco inuu dhulka idinla gooyo yaa idinka difaacaya ilaahay cadaabkiisa subxaanahu wa tacaala am amintuma waxaad ka aamin noqoteen man alla macbuud allahaasoo fi samaa'i samada dhexdeeda awooddiisu ay ku sugan tahay sida ardadaba awooddiisu ay ugu sugan tahay hadda am amintum man fi samaa man fi samaa ulajeedada laga leeyahay ma aha ana allaha xaalun fi samaawaat macnaha loola jeedo ma aha ilaahay inuu samada dhex degan yahay maxaa yeelay ereyga fii wuxuu faa'iideeyaa dharfiya ku dhex jiriduu faa'iideeyaa fii ku dhex jirid dharfiya marka haddii ereyga fii uu dharfiyo uu faa'iideynayo haddii yacni ereyga sidiisa daahirkiisa loo macneeyo macnuhu wuxuu keeni ilaahay inuu samada ku dhex jiro taasina waa mustaxiil mustaxiil wey maxaa yeele taasi waxay keeni qoladii bidcadaah oo taariikhda soo martay oo la dhihi jiray xuluuliya xuluuliya caqiidadooda inuu qofku aamino qolo adduunkan waxaa soo martay la dhihi jiray xuluuliya waxay aaminsanaan jireen ana allaha tacaala xaalun fii khalqih inuu makhluuqiisa dhex degan yahay saasay aaminsanaan jireen marka qofku hadduu aamino aayadda macnaheedu inay tahay ilaahay samaduu ku dhex jiraa wuxuu markaas aamini fikraddii iyo afkaartii xuluuliyadu ay aaminsanaan jireen am aamintumma waxaad aamin ka noqoteen man alla macbuud allahaasoo fi samaa'i samada dhexdeeda awooddiisu ay ku sugan tahay an yursila calaykum dushiinna inuu ku soo diro xaasiban dabayl qaruurax wadata dabayl dhagxaan iyo qaruurax wadata inuu ilaahay idinku soo diro yaa idinka difaacay fasataclamuuna waad ogaan doontaan uu yidhi ilaahay subxaanahu wa tacaala kayfa sidii nadiiri dignintaydu ay ahaatay oo sidan yacni cadaabkaygu siduu noqdo iyo digniintaydii bal inaan ka run sheegay waad ogaanaysaan cadaabkaas hadduu idinku yimaado walaqad xaqiiqe kadaba aladiina kuwii ayaa beeniyey min qablihim kuwan gaalada hortooda ahaa oo waxay beeniyeen xaqii iyo rusushii loo soo diray fa kayfa sideebaa kaana nakiiri inkiriddaydii aan ficilkoodii ku inkiray sidee noqduu yidhi ilaahay subxaanahu wa tacaala ilahi wuxuu leeyahy subxaanahu wa tacaala sida nebiyullaahi moxamed ba sala allahu calayhi wasalam kufaartii xilligii nebiga joogtayba ay nebiga u beeniyeen ummado hore oo sidaasoo kale u beeniyey xaqii iyo rusushii loo soo diray ayaa jiray kuwaasi marka cadaabka aan kala hortegey iyo sida aan u inkiray ficilkoodii foosha xumaa iyo sida aan u ciqaabay see tahay yuu yidhi ilaahi subxaanahu wa tacaala waa si munaasib u ah ayaa ilaahay ku ciqaabay subxaanahu wa tacaala awalam yarow dadku ma arkin miya oo ma fiirin miya ila tayri shimbiraha ma fiirin miya waxaan ka dhignay ismu jinsi jamaca awalam yarow dadku ma fiirinin miya ila tayri shimbiraha fowqahum dadka dushooda xaal shimbiruhu ay yihiin saafaatin xaalay yihiin kuwa safay kuwa safay oo yacni baalashoodii iyo garbahooda safay saafaatin waa ismu faacil la jamciyey waxaan ka dhignay mucadda mucadda min safa laga qaatay laga soo qaatay oo mucadda ah saafaatin xaalay yihiin shimbirahaasi kuwa garbahoodii iyo baalashoodii safaya markay haadayaan baalashoodii iyo garbahoodii safaaya wayaqbidna ay laabayaan garbahoodii marna ay garbahoodii way laabayaan marna way fidinayaan wayaqbidna wuxuu ku cadfan yahay saafaatin waa ficil lagu cadfay ismulfaacil ficil lagu cadfay ismulfaacil maxaa yeelay ficilku hadduu yahay bimacnaa ismilfaacil way bannaan tahay in lagu cadfo asalkiisu wuxuu ahaa wayaqbidna bimacnaa qaabidaatin ajnixatahun saafaatin xaalay yihiin wayaqbidna waqaabidaatin xaalay yihiin kuwa laabaya ajnixatahunna garbahooda marna isku laabaya ilaah awooddaa siiyey subxaanahu wa tacaala maa yumsikuhunna shimbiraha noocaas samaynaya ma hayo oo cirkaas ay ku duulayaan kuma hayo ila araxmaanu allaha raxmaankaa maahan cid kaloo celinaysa male ilaahay awooddiisa unbaa celinaysa innahu ilaahay bikulli shayin shay kasta basiirun mid arkayow oo u jeeda amman qofkeebuu haadaa kani uu yahay asalku wuxuu ahaa am iyo man marka labadii miimaa laysku idqaamay oo laysku shiday am iyo man am man ayaa laysku yidhi am man am man keebuu haadaa kani yahay alladii midkaasoo huwa isaguba jundun ciidan ah lakum adinkana ciidan idin ah oo yansurukum midkaas ciidanka ah idin hiilinaya min duuni araxmaani allah raxmaankaa sokadiisa idinkaga hiilinaya ilaahay wuxuu leeyahay subxaanahu wa tacaala cadaabka ilaahay markuu idinku soo wajahmo bal ciidanka idin difaacaya waa kuma ciidanka idin difaacaya waa kuma inilkaafiruuna malkaafiruuna gaaladu ma aha ilaa fii guruurin dagid maahane way dagan yihiin way siran yihiin khayaanay ku dhex jiraan kaafiriintu waxaa khayaanay shaydaankii iyo naftoodii iyo quranaa usuu saaxiibada xuxun ayaa khayaanay aman keebuu haadaa kani yahay alladii midkaasoo yarsuqukum idin irsaaqaya in amsaka ilaahay hadduu iska hayo uu hayo risqahu irsaaqadiisa hadduu ilaahay celiyo oo idinka hayo risqigiisa ilahay wuxuu leeyay subxaanahu wa tacaala waxaan yacni irsaaqad ah ood cunaysaan ilaahay fadligiisa iyo ixsaankiisa ay ku yimaadaane hadduu risqigiisa ilaahay iska haysto yaa idin irsaaqaya bal iska dhaafe lajuu way ku sii madax taagnaadeen dadkii fii cutuwin isla weyni iyo wa nufuurin didid can ilxaqi xaqi ay ka sii didayaan wax kasta uu caqli celi awoodda ilaahay u sheeg dhinac walba wax ka tus waxay ka sii qaadayaan yacni kibir isla weyni iyo xaqii inay ka sii cararaan oo xaqii ay ka sii didaan unbaa u siyaadaysuu ilaahay leeyahay subxaanahu wa tacaala waa dadka madaxadaygooda ilaahay wuxuu yidhi subxaanah afaman ruux ruuxaasoo yamshii soconaya mukibban xaal uu yahay mid gamboobay calaa wejihi wejigiisa u gamboobay oo weji weji yacni afgembi ahaan u dhacay mukibban xaal uu yahay mid afgembi ugu dhacay calaa wejhi wejigiisana afgembi ugu dhacay ruuxaas miyaa ahdaa hanuun badan amman mise ruuxaa hanuun badan ruuxaasoo yamshii soconaaya sawiyan xaal uu yahay isagoo toosan soconaaya calaa siraadin jidna ku soconaaya jidkaasoo mustaqiimin ee toosan bal labadaas ruux yaa toosanuu ilaahay leeyahy subxaanahu wa tacaala qof waxa weeye afgembi ahaanuu u dhacayoo meeshii u sarraysay ayaa uu hoos mariyey weji weji ayuu u yaallaa lugihiisiina koray jiraan qof noocaas u soconaya ka warrama iyo qof ku soconaya jid toosan oo lugihiisa ku soconayo caadi u socda labadaas qof labadee yacni yaa khaldan oo socodkoodu uu foolxun yahay yaa socodkoodu toosan yahay yaa socodkoodu uu qurxoon yahay dee midkan afgembiga u dhacay maba socon karaba maba socon karo maxaa yeelay jiha uu u dhaqaaqi karo iyo jiha uu u socdaahi ma jirto suuradda uu yacni ku sugan yahana waa suuro fadiicaw waa muuqaal aada u foolxun muuqaal aada u foolxun walidaalika qofkaas afgembiga u dhacay waa qofka gaalka ah waa qofka munaafiqa ah waa qofka caasiga ah oo ilaahay ku caasiyey mandarka uu leeyahay foolxumada uu leeyahay qofka sida tooskaa u socdo waddada toosan ku socdana waa qofka muuminka ah oo ilaahay adeecay subxaanahu wa tacaala qul waxaa tidhaahaa nebiyullaahi moxamedow sala allahu calayhi wasalam huwa ilaahay alladii allihii wey ansha'akum idin abuuray wa jacala lakum asamca waalabsaara maqalka iyo indhaha idin yeelay walaf'idata quluubta aad wax ku garanaysaan ood wax ku fahmaysaanna idin yeelay qaliilan maa in yar uunbaa tashkuruuna ilaahay aad ku shukrisaane intaasoo yacni nicmooyin ah ayaa ilaahay idinku shubay laakiin kuwa shukrinaya waa idinku yar yihiinuu ilahay leeyahy subxaanahu wa tacaala qul waxaad ku tidhaahaa nebiyullaahi moxamedow sala allahu calayhi wasalam huwa ilaahay alladii allihii wey dara'akum idin firdhiyey fil ardi dhulkan dhexdiisa idinku firdhiyey markuu idin abuuray kabacdi dad fara badan oo ardadan lagu yaaciyey ayaa ilaahay idinka dhigay wa ilayhi ilallaahi ilaahay xaggiisaana tuxsharuuna laydiin soo shirina idinkoo intaa fara badan ilaahay way ku fududahay haddana inuu idinsoo shiriyo idinla xisaabtamo subxaanahu wa tacaala wayaquuluuna waxay leeyihiin kuwii mujrimiinta ahaa mataa goormaa haadaa kani uu ahaaday kaasoo alwacdu ballanqaadka ah ballanqaadkan aad sheegayso inna la soo bacsinaayo inna la cadaabayo in cadhada ilaahay nagu dhacayso waa goorma dhibaatadaasi in kuntum haddaad tihiin saadiqiina kuwo run sheegaya oo sidaas waxay ugu jeesjeesayaan cadaabkii ilaahay iyo waciiddii iyo hanjabaaddii ilaahay ku jeesjeesayaan qul waxaad ku tidhaahaa nebiyullaahi moxamedow sala allahu calayhi wasalam innamaa in kale maahan alcilmu cilmigu xilliga hanjabaaddaasi ay xaqiiqoobayso xilliga ilaahay uu idin cadaabi doono xilligaas cindallaahi ilaahay agtiisaa cilmigaasi ahaaday ilaaha og subxaanahu wa tacaala wa innamaa in kale maahane ana anugu nadiirun mid digaya uun baan ahay kaasoo mubiinun digniintiisu ay iska caddahay aniga xaqii yani waan idin soo gaarsiiyey laakiin arrimaha qiyaamaha iyo bacsiga ku ku saabsan waa cilmi ilaahay uu gaar leeyahay subxaanahu wa tacaala falamaa waktigii ra'awhu cadaabkii ay arkeen zulfatan xaal uu yahay isagoo soo dhowaaday cadaabkii isagoo u soo dhowaaday markay mujrimiintii arkeen sii'at waa la xumeeyey waa la fool xumeeyey wujuuhu aladiina kuwii wejiyadoodii ayaa la fool xumeeyey oo dulli lagu riday kafaruu gaaloobay cadaabkii markii agta laga istaajiyey oo ay arkeen cadaabkii inay gelayaan wejigoodii waa madoobaaday wejigoodii xumaataa ku dhacday wejigooda waxaa ka muuqanaya caro iyo qoomamo iyo shallaytaa ka muuqanaya cadaabkii markay arkaan wa qiila waxaana lagu yidhaahaa haadaa cadaabkani alladii kii wey kuntum aad ahaan jirteen bihi cadaabkaas taddacuuna inaad u yeerataan bimacnaa tas'aluunahu wa tatamannawna an yaqaca calaykum waa cadaabkii aad tamanin jirteen ood su'aalan jirteen watastacjiluuna bihi aadna degdeg weydiisan jirteen ood dhihi jirteen ma la keeno waa kan gala waxaad dhihi jirteen cadaabkan maxaa ka jira ma la keeno saacaddan maana la ku ridayo ku jeesjeesi jirteen waa kana dhadhamiyaa lagu leeyahay qul waxaad ku tidhaahaa nabiyullaahi moxamedu sala allahu calayhi wasalam ara'aytum bal ka warrama aayaddan jawaab waxay u tahay nimankan gaalada ah mujrimiinta ah xilligii nabigeena joogay sala allahu calayhi wasalam waxay aad u jeclaysan jireen geerida nabiga sala allahu calayhi wasalam inuu nabigu calayhi salaatu wasalaam wakhtigiisa uu degdego oo uu geeriyoodo ay aad u jeclaysan jireen kufaartii iyo munaafiqiintii aayaddanaa ilaahay uga jawaabay subxaanahu wa tacaala ilaahay wuxuu yidhi qul waxaad ku tidhaahaa nabiyullaahi moxamedow sala allahu calayhi wasalam ara'aytum bal ka warrama in ahlakaniya allaahu ilaahay aniga hadduu i halaago oo aan dhintoya waman duulna ilaahay uu halaago duulkaasoo maciya aniga micigaygaahoo mu'miniinta ila jira aan wada geeriyoonno aw amase raximanaa ama ilaahay uusanna halaagin oo ilaahay uu noo naxariisto faman yujiiru alkaafiriina gaalada yaa ka badbaadinaya min cadaabin cadaab cadaabkaasoo aliimin ee xanuunjiya qofka nafsadiisa yacni waxaan leeyahay aniga dhimashadayda iyo inaanan dhiman oo ilaahay cumri dheer isiiyo labaduba maxay cadaabka ka difaaci karaan cadaabkiina haddii ilaahay subxaanahu wa tacaala cumri dheer isiiyo iyo haddii ilaahay subxaanahu wa tacaala cumri dheer uusan isiinba maxay idinka faa'iide idiin leedahay cadaabkii ilaahay idinku talagalay mar walbaba waa idinku dhacaawo ama aan noolaado ama aan dhinto marka maxaad ka tamininaysaan way dhimashadeyda qul waxaad ku tidhaahaa nabiyullaahi moxamedow sala allahu calayhi wasalam huwa ilaahay arraxmaanu allah raxmaanka ah ee naxariista bixiyow aamannaa bihi annagu waan rumaynay allah raxmaanka ah wa calayhi allaha dushiisaanna tawakkalnaa aanu tala saarannay fasataclamuuna waad ogaan doontaan man ruux ruuxaasoo huwa isaguba fii dalaalin baadida ku sugan dalaalkaasoo mubiinin ee cad qofka baadiyeysan markay cadaabku idinku dhaco oo xaqaa'iqa mowdka aad aragtaan markaasaad dareemi doontaan qofka hanuunsan iyo qofka baadiyeysan qofka uu yahay qul waxaad ku tidhaahaa nebiyullaahi moxamedu sala allahu calayhi wasalam ara'aytum bal iiga warrama in asbaxa maa'ukum biyahan aad cabaysaan hadduu ahaado hawran mid guray hadduu ilaahay biyaha dhanba adduunyada ka zuuliyo oo biyaha dhanba ilaahay uu baabi'iyo oo uu guro faman qofkee baa ya'tiikum bimaa'in biyo idinla imaanaya biyahaasoo maciinin ee qulqulaya biyo soconaya ee qulqulaya sida biyahanba ilaahay idinkugu dureeriyey subxaanahu wa tacaala yaa idin keenaya biyo saas weydii yacni nicamkii ilaahaya marba dhinac ilaahay uu ka tusinaa subxaanahu wa tacaala culammada mufasiriinta waxay sheegaan hadda ka hor markii yacni aayaddan ay soo degtay nina wuxuu yidhi ta'tii bihi alfu'uusu waalmacaawil biyaha waxaa noo keenaya hadduu ilaahay naga deesto faaska iyo iyo godinta iyo aan ku qodanaynaa biyaha ceel aan qodanaynaa faaskaasaa noo keenaya biyaha markaasaa alle subxaanahu wa tacaala tabartiisii uu tusayoo indhihiisa biyihii ku dhex wareegayey oo aragga saacidaayey oo iftiinka isha kaalmaynayey biyihii indhaha ilaahay ka guriyey meel sokaal looga soo qabtay biyihii indhihiisa ayaa ilaahay guriyey ishii way qalalanta meeshii uu ka indhabeelay marka macnuhu waxa weeye adigu indhahaaga faas ku qod marka ee biyo keenso indhaha intaad faas ku dhufatid biyo ka keen walidaalika waxaa sunnaa qofkan aayaddan markuu akhriyo allaahu rabu lcaalamiin inuu yidhaah ilaaha biyaha noo keenaya rabu lcaalamiin inuu yidhaah allah subxaanaه wa tacaala